qadiyada halkan loo bixi waxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabadiisa ku tareengareynayey oo tarbiya buu siinayey tarbiyada koowaad uu siinayey waxay ahayd in arinku mushaawara uu dhalo in la shuureeyo oo la tashado wada tashi oo wax ku socdaan inaan qofka ummadda u taliyaa noqon qof dictator oo tiisa iskaga adagu mushaawaradu waxay keenaysaa markaasi in aaraa kala gadisan ay timaado weliba wuxuu nabigu baray calayhi salaatu wasalaam qofna inaan ra'yigiisa lagu ceebaynin xataa ijtihaadkiisu khataana ha ahaado markaas ha laga sawaabsanaadeen aaraadii ay saxaabadu soo bandhigtay oo runtii ka nebigu uu ka saxsanaa muu ceebaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam bale ilaahay baa taa isagoo sii adkeynaya aayaadkii qur-aanka ay soo degay ee ghaswat uxud ka warramaya haddana ilaahay wuxuu leeyahy faafu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri baa ilahay yidhi marka hore waxaa la sheegay cafwi iyo istikfaar inuu meesha loo baahan yahy yani khataa dhacay faafu canhum wastakfir lahum baa ilahay yidhi iska cafi oo ilahayna dembi dhaaf u weydii laakiin mar baa la gafay oo dib laydinla tashan maayo arrinku maaha ee washaawirhum fi lamri baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala iyadoo taladii hore la seegay laakiin haddana dee taladu aaraadunbaa marka kan la seegaye in la wada tashadaa arrinka xun iyadu maaha ta la seegay taa maaha ee ilahay wuxuu leeya washaawirhum fi lamri arrinka kala tasho wax kastoo yimaada faidaa cazamta fatawakal cala allah waxa kaloo alla baraya subxaana wa tacaala saxaabadu yani inay ra'yigooda soo bandhigaan waa lagula tashanaya ra'yigaagona lama dhegaysanaya wax macna la samayn maayo walidalik bay saxaabadu ra'yigooda ku caddaayeen inay xoog usoo bandhigaan ama ay muujiyaan oonay cidna kala baqaynin qofku ra'yigiisa inuu soo bandhigo waayo hadduu ra'yigu iska yahay mujaamala waan kula tashanaya laakiin aniguun ishaaraadkayga sugoo wixii aan idhaahdo uun ku saxaabi ama raac tala isna maaha sidaa awgeed baa ra'yigu saxaabadu wuxuu ahaa ra'yi waadix oo cad oo xataa kii uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khilaafsan mar haddaanu waxyi ahayn yani arrintu hadday waxyita iyadu waa meel kale ilaahay baa yidhi oo saasaa laysoo waxyooday hadduu nebigu yidhahdo iyada tala ma taallo isna cid kalama tashanayo waxaa la faray iyaguna ra'yi kama keenayaan laakiin markay arrintu tahay wax isweydiin ee aan waxyi ka soo degin in laga wada tashadaa dhibi kuma sugna bal ee waa sida diintu ay tilmaamayso nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ballan qaaday inuu dagaalka gelayo oo mar hadduu nebi gashado wixiisa inaanu dib u bixinaynin ilahayna wuxuu ihi faidaa cazamta fatawakal cala allah go-aanka marka la gaadhana labaclabaca siyaasiga isna qiimo ma leh waa in go-aanka dadka muslimiintii marka hore kala leeyihin laakiin marka la tashado wixii soo baxa waa in sidooda loo qaataa haddana in shaki dambe la geliyo arma iyo arma laga daba keenaa naf ma leh wuxuu kaloo markaa rasuulku masaladan ku barayay alqiyaada naajixa ama hogaanka fiicani inuu yahay hogaanka aan noqnoqoshadiisu badnayn ee marka horena dadka talada la wadaaga marka go-aanka la gaadhana aan dib kasoo go-anin oo kasoo noqnoqonin wixii go-aan lagu qaatay sidooda u fuliya taas buu barayay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii rabtay in la baxaana wuxun bay ahaayeen rag rabay inay geesinimo muujiyaan iyo cadowga inay halkaa kaga hor tagaan iyo waqcadii hore beder baa dhaaftay tan inay wacdara dhigaan rag doonayay ayuun bay ahaayeneeyana inay nebiga khilaafaan calayhi salaatu wasalaam rag u socday may ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo cidda la socotayna ra'yigooda wuxuu u badnaa in ay magaalada madiina gudaheeda ay ku gaashaan qaataan oo dhufays ka dhigtaan si dagaalku uu u noqon karo xataa meel ay ka dagaalami karaan dadka qalcadaha ku jira dumar iyo carruur iyo cid waliba waxbay soo tuuri kartaa haddii qalcadda gudaheeda laga soo dagaal galo calaa ayi xaal nabigu calayhi salaatu wasalaam calan madow ayuu saxaabada u sameeyey raaya sawda siduu xadiidkii mursalka iyo saciid ibnu musayib uu sheegayo sanadkiisuna waxaa saka yahay ilaa saciid ibnu musayib riwaayaat aan xoog badnayn markaasoo daciifina waxay sheegaan iyo saddex alwiyo yaryarna wuu sameeyey oo uu kala dhiidhiibay saxaabadii markaa dagaalka wadwaday yani qaybihii saxaabadu ay ka koobnaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintan wuxuu gashaday baa la dhahaa laba dirac buu iska dul gashaday soo xaakim warinayo isaga iyo daabibay tasiixinayaan yani hubkii dagaalka xabad qura muu xidhanine laba midh ayuu iska dul xidhnay iyadoo haddana ilaahay subxaana watacaala uu macsuum ka dhigay oo uu ka ilaaliyey wallahu yacsimuka min annaas isagoo ilaahay yidhi subxaana watacaala ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk ilahay wuxuu faray nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dadka gaadhsiiyo wixii alle uu soo dejiyey ilaahay baana ku ilaalinaya baa la yidhi dadkaa ilaalinaya dil waad ka baxsanaysa iyadoo taasi ay jirto ayuu haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam laba dirac gashaday taa macnaheedu waxay ahayd saxaabada uu barayo ilaahay tala saaro laakiin asbaabta waxaad awoodo o dhan inaad la timaado qofka muslimkii waan jihaasamaya un inaan iska odhan oo dabeetana o dhan ilahay baa tala saarta waad ka dhaqaaqaya laakiin inay iyana ku jirto in asbaabtu ay muhim tahay oo qofka muslimkii ma'muuru ku yahay ama la faray inuu asbaabta wax allaaliya wixii uu samayn karo o dhan la yimaado walidalik baa dagaal ilaahay marka ka warramaya waxaa la yidhi yani qisaska beder aayaadka kusoo dega tirada dheer le suura anfaal walaa yaxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun baa ilaha yidhi yay u malaynin baa ilaha yidhi kuwa gaaleed inay iga baxsan karayaan ima cajsi gelin karaan baa la yidhi subxaana watacaala idan marka koowaad muslima awooddiina cidi uma baahno weeyaan ilaahay baa wuxuu leeyahay yay moodin inay iga baxsan karayaan waayo ima cajsi gelin karayaan baa ilaha yidhi gaaloo dhan anaa qabqaban karaya aayadda ku xigtana ilahay wuxuu yidhi وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دون إلهي آيات كحكتنا وحلية لكن إذن كرة ديارية ما إلهي وحا الله لي وحا أودان ودن وحا أودان ودن ديارية ولما أود ديارية ما لي أكب قجلين كرتان عدوين يا عدو إلهي ذا تمعنا يدوح التلمام إلهي سبحانه وتعالى إنه كنت لقل أمد المؤمنين تانا هي قال يتحامه إلهي ما أود وأين لكن إذا كان ولا ينبتلين ولا ينتحام يا بلا يدي يدقى كساس يودي أرقروبة آيات كل حسنا إلهي وحسي التلمام يهدنا قصد من أنه هين بني آدم كإلا الله إنه يهين حق الله موتيه وإن جنحوا للسلم فجنح لها وايد الصبحات كسيحتا لبضان آيات ظهري هذا حق النبضة هو إعدام با إلهي سبحانه وتعالى قرضكم ما هينونه وحلا والله فجنح لها با إلهي سبحانه وتعالى إذا isagoo ilaahay subxaana watacaala baraya dadka muslimiinta ah qaabka loo dagaalamo oo uu nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadatan tatbiiqinayo ayuu wuxuu gashaday laba dirac nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaa dirac ayuu kusoo dagaal galay isagoo og haddana in ilaahay u ballan qaaday inaan gacan bini aadam aanu ku dhimanayn laakiin waxay ahayd ummaddiisa uu barayo akhdi ilasbaab asbaabta loo baahan yahay in la qaato dabeetana uma tawakulu cala allah geeshkii madiina saas buu kusoo baxay isagoo soo dhex maraya alxara sharqiya aljanib algarbi ama dhanka yaro galbeed ee xara sharqiyada isagoo soo maraya waxaa la tilmaamaa waktiga kan ayuu ka soo baxay ciidankii muslimiinta nin ka mida munaafiqiintii oo saddex boqol oo nin wata markaa wuxuu yidhi anigu dagaalami maayo culamaha siira bar ka midna waxay dhahaan mawdicu shaykhayn meesha la yidhahdo markii la gaadhay ayay ahayd markuu insixaabka sameeyey si kasta ha ahaato waa waaqidi baa sheegay inuu shaykhaynka meesha la yidhaahda inay ahayd laakiin culamada kale sida ibnu isxaaq inkastoo isba biduuni sanad uu kusoo arooriyey isagu wuxuu leeya waa markii meesha un laga soo baxay si kastaba ha noqotee dhexda ciidanku markuu soo socday waxaa muuqata ninka la yidhaha cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ra'si lmunaafiqiina markii hore gaal buu ahaa laakiin beder markay muuqatay in islaamku xoogaystay beder dabadeed bil kadib buu islaamay ayuu islaamnimo sheegtay laakiin wuxuu waduun balbela kale inuu mujtamaca dhexda gudaha safka islaamigaa intuu galo laakiin inuu khalkhal gudaha kaga rido weliba wuxuu la egtay axraji duruuf markay qadiyaddu ugu adkayd waayo ciidanka muslimiinta oo kun nin meelaha kan ah oo waajahayay ciidan badan oo saddex kun oo nin xagga kale ka soo socda ah ayuu wuxuu ku talagalay inuu jebiyo si jabku uu dhaco weliba wakti ciidanku hadduu marka hore madiina iskaga hadho oo aanu dagaalma u bixin yani inta muslimiinta isku kabsanun baa soo bixi lahay laakiin ciidanku markuu dagaalka usoo baxo saddex meeloodoo meele hadday haddana iska fariisato tidhahda dagaalka anagu dib baan uga baxnay taa macnaheedu waxa weeyaan jebinuu rabo inuu ciidankan jebiyo inta kalena inay khalkhasho inuu iska fadhiisato iyo inu iska tagto ay noqoto cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul markuu halkaa marayay ayuu wuxuu yidhi anigu dagaalka oo ka baxay meeshan dagaalba kama jira buu yidhi jira buu yidhi mar labaad wuxuu kaloo sheegtay baa la yidhaahdaa wuxuu aqbalayaa buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ra'yigii qolada dhalinyareed buu iska aqbalay waxaa la yidhaahdaa marka kan cabdilaahi markii hore talada la tashanayay wuu joogay culamaa sira waxay yidhahdaan ra'yigiisu wuxuu waafaqsanaa ra'yiga nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin maadaama jamaahiirtii ansaartu xaggan aad moodda inay u badato uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ra'yigoodii qaatay wa cabdillahi leeyahy dhalinyaradana waa la yeelaya kooda aniga oo nin weyno waa yeelana kayga la aqbali maayo meeshan cidina inay dagaalanto ma rabtee dagaalba kama socdee waa iska hadhayaa buu yidhi qur-aankuna waa ka qadiyadaasi ka warramaya ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamayaa inuu ahaa ninkan iyo kooxdiisa la reebayay safka muslimiinta oo ilaahay qurunka ka reebayay wamaa kana allahu liyadara almu'miniina cala ma antum calayhi xata yamiiza alkhabiia min aayib wama kana allahu liyulicakum cala algayb qaacidaas alle ilahay wuxuu leeyay subxaana watacaala dadka mu'miniintaa ilaahay imtixaanka iyo ibtilaaga waxaa loo geliyaa in la kala sooco haddii ay noqon lahayd muslimiintu markay meel issoo taagaanba hulluf inay gaalada ku leefayaan munaafiq iyo muminba lama kala gartan ila dadku u arkaya markaad meesha istaagtaba inay dhimanayse guusha dee dhankaaguma kaga dhufan lahayd adiguna waxay kugu joogtaa ma jirto laakiin haddaad ogtay geeri iyo dhimasho iyo jab iyo wax waliba inay dhici karaan taa macnaheed waxa weeyaan cidda iimaan aakhiraha qabta unbaa dagaalka soo gelaysa ilaahay markaa wuxuu leeyahay mu'miniinta si loo kala saaro ayaa ibtilaa'aadkani u dhacaan baa ilahay leeyahy wamaa kana allahu liyadara almu'miniin calaa maa antum calayh sidaa ku joogtaan ilaahay mu'minka kuma daynayo xataa yamiiza alkhabiisa min aayib baa ilahay yidhi ilaa uu alla ka saaro subxaana watacaala ka xun iyo ka wanaagsan la kala sooco see loo kala soocaya bitajriba mushkilaad kala idinku kala soocaya saa awgeed baa ilahay leey wamaa kana allahu liyulicakum cala algayb aybka alla idinma tusayo laydinma odhanayo hebelna intaasina waa munaafiqiin intaasina waa mu'miniinuna saa u kala baxa lama odhanayo ee waaqaca laydinku saarayaabaa ilahay leey aybka waxba kama ogaanaysaane practically intaad dagaalada gashaan baa dhibka iyo jabka iyo iimaan darada iyo munaafiqa iyo mu'minkaba halkaasay kala caddaanaysaa saa awgeed baa ilahay wuxuu leeyahay nimankan munaafiqiinta iyo waxaan waa la maydhay ولذلك ما إلهي وحلي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون إلهي وحسن المامية سبحانه وتعالى wixii idin asaybay ee idinku dhacay maalintii ciidamadu kulmeen baa la leeyay subxaana watacaala ilahay iidankii bay marka hore ku dhacday ee ilaahay waa awooday marka horeba inuu gaalo sideeda ku tirtiro waxaana alla rabay subxaana watacaala inuu muujiyo kuwa mu'miniinta iimaanku kuwuu ka dhabtayay rag baa ku soo baxay iimaankoodu meesha tan waxa kaloo alla rabay waliyaclam aladiina naafaquu inuu alla muujiyo baa la yidhi kuwa munaafiqiinta ah kuwii lagu yidhi waqiila lahum tacaalaw qaatiluu fii sabiili ilahi wadfacuu kuwii la yidhi waa kaalay oo dagaalama ama ilahay dartii haddaydan u dagaalamayn kaalada magaaladiina difaacda waxaa la yidhahdaa weeraha kan waxaa ku lahaa cabdillahi ibnu camar ibnu xaraam jaabir ibnu cabdillahi aabihi cabdillahi ibnu camar riwaayo mursalo ibnu isxaaq uu warinayo can shuyuukhii uu ka warinaya wuxuu tilmaamaya markuu ninkani ciidanka la baxuu cabdillahi ibnu xaraam ka daba yimi cabdillahi ibnu camar ibnu xaraam isagoo raba inuu qanciyo oo soo celiyo ciidanku ay dagaalka galaan laakiin way diideen si walba waar haddaydan xataa jihaasamayn buu ku yidhi oo ilahay dartii u dagaalamayn waa magaaladiina iyo kaale madiina difaacda oo tolkiina iyo dadkiina wax ka difaaca wax walba way diideen waxaa la yidhaha intuu iskaga noqday buu wuxuu yidhi abcadakum allah acdaa allah fasayugni allahu cankum nabiya allaha idin fogeeye alla coolaa cadowgii baa tihiine ilaahayna nebigiisa wuu idinka qani yeeli doonaa cid idinka idiin dhaantaa ayaa ilaahay subxaana watacaala nebigiisa usoo siin doona walidalika aayaadkani waxaa la yidhahaa aqwaashi sheekaasay tilmaamaysa tacaalow qaatiluu fii sabiili illah aw idfacuu buu lahaa war kaalayo ilaahay dartii u dagaalama ama kaalayo magaalada difaacda qaaluu law naclamu qitaalan latabacnaa meesha dagaal ma jira bay dhahan haddaan dagaal ognahay waa idin soo raaci lahayn ilaahayna wuxuu yidhi hum lilkufri yawmaidin aqrabu minhum liliimaan maalintan xagga gaalnimaday uga dhawaayeen iimaanka baa ilahay yidhi afka waxay ka leeyihiinna dhab maahe qalbiga wax kalaa ku jira baa ilahay leeyo qarsoon waa munaafiqnimo ay qarsanayaan ilahayse waa og yahay waxay qarinayaan baa laleeyahy subxaana watacaala tani waxay abuurtay markii ciidankii saddex meelood oo meele ay hadhay waxay abuurtay baa la yidhaahdaa dadkii ducafaaul-iimaan yaro ahaa ama shaki ku yaraa in dadka badh uu laabtooda wax soo galaan marka koowaad ciidankii muslimiinta way isqabteen baa la yidhaha waxay yidhaahdeen waar nimankan munaafiqiinta hadhay iyagaba maku bilowna saxaabadii badh baa tidhi intaynan gaalada laynin kooxdana ka bilowno warkuba ha yaraadeen qolana waxay idhahdeen kooxdan waa munaafiqiin waa iska daynana waxba la dagaalamayna inaga sii daaya labadaa ra ayaa yimid waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wallahu arkasahum bimaa kasabuu baa ilahy famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn war nimanka munaafiqiinta maxaa laba kooxood ugu noqoteen baa la yidhi subxaana watacaala kuwan ilaahay baa halaagaye waxba laba kooxood ha ka noqonina munaafiqiintii noqoshaday noqdeen mujtamacii dad bay niyadoodii wax ku soo rideen walidalik baa laba qabiil laba reer oo kamida saxaabadii meesha maraysay ayaa shakiye oo yidhi de ciidankiiba haddii intani noqday inagu maxaynu ka dagaalamayna waar inana ma iska hadhnaa laba qolaa iswaydweydiiyey laakiin ilahay baa sugay subxaana watacaala iyo waxay dhahaen war waxaasi waa dullinime aan dagaal galno nimankan waxba raaci mayne waa banu salm banu salm oo reer khasraja iyo banu xaris oo aws aws iyo khasraj laba reeroo ka mid a iyagana waa ka qur-aanka ilaahay tilmaamaya yani meesha tan wixii ka dhacay oo dhan xataa quluubta dadka wixii ka dhacay baa ilaahay ka warramaya waqaa'icu siira waxay waxa kale kaga gedisan yihiin dadku waxaa laga yaabaa inta badan inay kaaga warramaan dhacdada muuqaalkeedii hebelle waa la dilay hebelle wuu dagaalamay hebelle caynka buu yeelay laakiin ilaahay wuxuu ka warramayaa quluubta xataa say isu rogrogaysay mawaaqifta markii la taagnaa rabbu meeshuu kala taagnaa iyo kolaba siday u fakeraysa baa ilaahay ka warramaya idan kitaab taariikh laga akriyo qur-aanka ugu fiican siira wax laga akriyo qur-aanka ugu fiican waayo waxaan dad ka warramin baa ilahay ka warramaya subxaana watacaala walidalik ba ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy id hammat aa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhumaa baa ilahay id hama aaifataani minkum markay ku hamiday baa ilahay leeya subxaana watacaala waxaad xustaa markay ku hamiday laba kooxood oo idinka idinka mid iyana inay fashilaan baa ilahay laakin ilahay wuxuu leeya wallahu waliyuhumaa qoladan iimaan baa ku jiray shayaan unbaa wax werweriye iyagu munaafiqiin may ahayn dabeetana ilahay baa wuxuu leeya wallahu waliyuhumaa kuwan ilaahay baa subxaana watacaala u gargaaray oo weligooda ah kooxdaa munaafiqiintii saasay ku hadhay muslimiinta intii kale soo hadhayna hore ayay u socdeen mawqaca shaykhayn la yidhaahdo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ciidankiisii ku ururiyey ciidanka intii soo hadhay markuu halkaa isugu keenay ayuu nebigu ciidanka wuxuu aagay wixii aan dagaalgeli karayn si uu u celiyo waayo dadka meesha maraya waxaa ku jira dad wada janno doonaya yani waxaa u muuqda munaafiqiinta gaaladan baa u muuqata iyo dagaalkan saxaabadana waxa u muuqda jannada iyo waxa waxa ka dambeeya gaalkan iyo awoodiisan iyo waxani ma ahaba waxa u muuqanaya ee waxa u muuqda wax ka dambeeya jannooyin carduha samaawaat walard oo ilah iyo rasuulkiisuba sheegaan baa u muuqda walidalik meesha waxaa maraya dhalinyaro yaryar oo aan qaan gaadhin oo iyana jihaad raba iyo ilahay dartii inay u dhintaan nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu soo bandhigaa la yidhi dhalinyaradii yaryaraa wixii afariyo toban jiradii iyo wixii ka yaraa ayuu yidhi iyagu waa caruure ha noqdaan dagaalka iyay gelin laakiin waa loo loolamaya waxaa la isku dayaya in nabiga la qanciyo calayhi salaatu wasalaam waa la ydhaha raafic ibnu khadiijin in la ydhahda wuxu yidhi anugu bahalkan gamuunka la ydhaahdo saxaabadan waaweyniba igama badiso leebkiiyo qaasada hadduu qaado baa la yidhi khatar buu ku ahaa wiil yarna wuu ahaa saxaaba marka waxay dhaha ilahay rasuulkiisiiyo raafic ibnu khadiij isagu waa dagaalyahan bahashan lama seega halku ku ganee isaga sii daa baa la yidhi raafic buu nebigu soo daayey baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi waayo adigu ciidanka raac samurata bnu jundub saxaabi yaroo kaloo la ydhahaa meesha joogaa wuxu uhi ilahi rasuulkiisiiyo aniguna raafacaad sii daysay un haddaan iskalo dhulkun baan dhigaa anaa ka xoog badan mar haddaan ana raafac ka xoog badnahay halay sii daayo waxa la yidhi ballagdama raafac buu la legdamay isna raafic ibnu khadiijoo dhulku dhiga waxa la yidhaha adna waaye raac yani waxaad arkaysaa dadka kani munaafiqiintu cabdillaahi ibnu ubay iyo saddex boqol oo nin oo la socda dib bay u noqdeen iyagoo le meeshan dagaallo kama jiro kuwanina iyagoo carruuray waxay isku haystaan ha laygu daro aan dagaalka galoo ah laygu daro idan waxaad arkaysaa iimaanku inta uu bedelo iimaanku qof yar iyo qof weyn cidduu galaba rijaal buu ka dhigaa kuwa ilaahay lahaa rijaalun min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh qofka haddii iimaan qalbigiisa dego oo ilaahay rumeeyo oo uu janna u muuqato adduunya wuu ka quustaa markaa adduunya wax weyn lama aha sidaa awgeed ayuu labadaas saxaabi soo daayay riwaayadka qisaska ka warrama ahlu siir oo dhan baa inta badan soo naqliya laakiin من حيث السند ما حفظنا لكن waxaa la hubaa in bacd الصحaaba uu celiyay maala cabdلlahi بن cmar in maalintaa la reebay iyadoo صaxiix riwaayad صaxiixa kusoo aroortay cabdلlahi بن cmar بن الخaطاab inuu ka mid ahaa yaryarkii maalintaa la celiyey ee la yidhi idinku dagaalka ma geli karaysaan ciidanka intii hadhay wixii sibyaan iyo caruur ahaa markuu celiyey intaas labadaa nin un bay sheegeen ahlu siira wax yar oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo daayey maanta waxaad arkaysaa goobaha dagaalku duwalku yani waxay sameeyeen qanuun litajniid shaqo qaran ama waxa kale la sameeyey qanuun litajniidku dunida o dhan bu ka jira dadka dhalinyarada waddanku leeyahy o dhan in lagu qasbo inay askar soo maraan ama duwalka dhaalimiinta ahi dadka intay soo raafaan bay dagaalka geeyaan dunidao dhan waa waxa aana nimanka dictatorski intay dadka raafaan bay goobaha dagaalka geeyaan kuwana waxaad arkaysaa nebigu siduu u tarbiyeeyey waa ka jooga baa lagu qasbaya yani kuwii tarbiyadii nebiga qaatayna joogaa lagu qasbaya kuwa kale dhulka dhaalimiintu ka jirtana dadka dagaalada waa lagu qasbaya qasab iyo xoog baa lagu geynaya askar baa geynaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidankiisii buu soo kaxeeyey markuu halkaasi soo bandhigay wuxuu keenay buurta wuxud dhinaceeda wuxuu nabigu alayh salaatu wasalaam ciidankan u dagaalgeliyay qaab uu safay dhabarka wuxuu u saaray buurta uxud ciidankiina wuxuu usoo jeediyey xagga magaalada madiina taa macnaheedu waxa weyaan ciidankii gaaladaaba xagga magaalada madiine kasoo xiga iyagu way weydaarteen buurta uxud bay tageen buurtaa uxud iyo waxa ku siman ayay dhabarka uga dhigteen meelteeda maadaama labada ciidan ay kala badan yihiin waa in taktiig dagaal lagu daraa si wax la ysaga dhicin karo nebigu calayhi salaatu wasalaam buurta uxud buu markaa dhabarka saaray xagga magaalada madiinana ciidankiisi wuu usoo jeediyey wuxuu kaloo sameeyey konton nin oo gamuunleey ama qoladan leebkiiyo kaansada gani taqaana ah oo wato cabdillaahi bnu jubayr saxaabi la yidhaahdo waa uxud bay ka soo jeeda wuxuu ugu talagalay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay muslimiinta dhabarka ka ilaaliyaan oo aan fardoolaydu markaasi dhankaasi ka soo gelin wuxuu ku adkeeyey nimankaasi nebigu war haddaadna aragtaan sida xadiidka bukhaari dhigayo in ra'aytumuuna takhtafana ayr haddaa aragtaan iyadoo shimbiruhu haadu iyadoo nagu dhacaysa haddaa aragtaan buu nebigu yii falaa tabruxuu makaanakum haada meeshiina idinku ha ka soo kicina haddaa aragtaan iyadoo nalaleeyey oo haadu nagu dhacayso ha ka soo dhaqaaqina idinku buurtiina buu nebigu ku yidhi wain ra'aytumuuna hazamna alqawma waawطa'naahum falaa tabraxuu makaanakum haddaa aragtaan ragga anagoo jebinay oo dhulka dhignay haddaa aragtaanna idinku meeshiina ha ka soo kicina nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankan rumaadda ah wuxuu ku adkeeyey hal shay oo ah inay gamuunkooda halkaa la fuunshanaadaan oo ciidankaa dhabarjibinun iyagu ay ka ilaaliyaan oo fardoolaydu ciidanka maadaama laga tiro badan yahay weji qura haddii loo sameeyo saf qura laga dagaal galo xataa saddexda kuna nina kaasoo horjeedaa meel qura ay kaala wada dagaalamaan inaanay helin ba ubadantay laakiin haddii loo ogolaado inay dhan walba kaa soo mari karaan waxa weeyaan dhan walba dagaalku uu kaaga soconaya markaa ciidan badan baa kula dagaalgalaya sidaa awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday buurtan iyo xaggeedan dambe oo dhan inaan cidiba ka soo geli karin fardaha iyo waxa soo gelay o dhanna in la joojiyo nimankaasi kontonkaa nin inay ku filaadaan in waxbaba ay xaggaa kasoo wareegaan oo iyagu ay adeegsadaan maadaama ay meel sare fushan yihiin oo aan farasna soo gaadhaynin inay gamuunkoodaas un adeegsadaan oo wixiis idhahdaa meeshaa soo maraba inay celiyaan madaafiicdooda ku garaacaan waxaanu nabigu faray calayhi salaatu wasalaam markaa hadday guulaystaan iyo haddii laga guulaystaba inay meeshooda joogaan markaynu istraatiijiyada dagaale meesha tan eegna macnaheedu waxa weeyaan dhulkii korreeyey oo dhan muslimiinta jooga waadiyadii hoose ee dhankan madiine xigayna waxaa looga tegay dagaalada riwaayaa daciifa aan xoog badnayn waxay sheegayaan in yani markaan leeya daciif waa mursal sanadkiisu inta hore waa ka saxiix laakiin marasiil suda oo aan xoog badnayn weeyaan dagaalku intaanu bilaabmin baa la yidhahda waxaa dhacay mubaarasa mubaarasadaasi waxaa usoo baxay baa la yidhaahdaa ninkii calanka u siday nimanka gaaleed oo طalxa bn cثmaan la yidhaahdo xaamilu liwaa mushrikiina iyo cali ayaa isu soo baxay baa la yidhahdaa cali baa markiiba dilay si kale haddaynu tilmaamno ahlu siyarku meesha tan waxay tilmaamaan mubaarazaad aad u tiro badan leh waxay dhahdaan nimanka mushrikiinta ah abu sufyaan baa markii hore soo booriyo wuxuu ku yidhi reer banu cabdidaar niman la yidhaahdo calanka quraysheed iyagaa xaq ulahaa baynu inay sidaan cid kale inay dagaal galaysa xaq ma lahayn laakiin maalintii beder baa la yidhi markiiba kuwii calankooda sidiya wixiiba waa la laayuun markii la laayayba calankiiba cid qaadaa la waayey ciidankii u kala fardhaday abu sufyaan wuxuu yidha la yidhi beri maalintii horana ceebayseene calanka iska keena si uu dhiiri geliyo nimankan ma calankaanu hidow lahayn ilaayo jadka jad anagu haynay baanu maanta cid u dhiibna waa ku dhimanaynaa bay yidhahdeen ba la yidhi culamada sideer markaa waxay sheegaan maalintaasi nimankaa calanka haysta ee mushrikiinta inay aad u dagaalameen laakiin mubaarasaadkii koowaadna muslimiintu dagaalo xoogan zubayr bnu lcawaam iyo raggaasaa ubaxay baa la yidhahdaa kii koowaad awrku kala soo degay bay yidhahdaan oo wuu gawracay dabeetana lix bay sheegaan isku reeroo meel qura lagu gawracay laakiin maan arag wax riwaayado asaxayo badan oo tilmaamaya inkastoo mar haddaan masaa'il caqiidi iyo shareecatoon aanay ku sugmaynin waa xadid walaa xaraj haddii la sheegana badan maaha calaa kulli xaal waxay riwaayaadka daciifka tilmaamaan mubaarasa inay dhacday laysu soo baxay raggaasi ay isgaleen laakiin kuwii mushrikiinta la laayay waxay kaloo riwaayaadkaasi sheegaan ninkii la odhan jiray abu caamir alfasiq abu caamir alfasiq nin loo bixiyey abu caamir alraahib baa la yidhaha waa nin aws ka tirsan nimaynoo arki doonuu aabbo u yahay xandala ninka la yidhaha hasiilulmalaaika ninkay culamada siira ku tilmaamaan waa ninkaa aabihii laakiin iimaanba halkan kala mariyey midna waxaynu arki doonaa isagoo caruusa oo haweentiisii la jooga inay yeedhu dhacday oo dabeetana inuu muqubayste haleeli waayo kasoo booday intuu hubkiisa soo qaato dagaalka halkaa ka geli doona midna wuxuu ku maqanaa safaru quraysh soo dagaal gelinaya uu leeyahay kaalaha qurayshay dagaalama wuxuu kaloo leeyahay magaalashii haddaan tagana abu caamir waxaa la odhan jiray abu caamir araahib baa la odhan jiray filjaahiliya mutanasara ayuu cristan qaatay markaa nin cristana buu noqday ninka kani maadaama uu nin cristana noqday wuxuu colaad badan buu islaamka u qaaday laakiin wuxuu u baxay in uu islaamka ku soo dagaalgeliyo quraysh marka wuxuu ka mid yahay raggan quraysh muddada ku maqnaa isaga iyo nin kaloo aynu arki doono isna la dili doono yahuudiya kacab ibn alashraf la yidhaahdo nimankaasi madiinay ka tageen waxay qabteen maka waxaanay u tageen inay dagaalgeliyaan quraysh oo la booriyo la yidhaha ka kaca abi camir ra'yi labaad buu wado ah maadaama nin awsa ahay markaan meeshii tago tolkay inaanu gacan haadiya unbaa ku filan buu leeyay maxamed cidi ku hadhi mayso aniguun igu dhiga meeshii markaan taga anaa gacan haadinayay wuu yimi waxaa la yidhahdaa markaan da ciidamadu isu safteen ayuu soo baxay isna isagoo le tolkay me meesha ha laga soo yaaco waxay ku yidhaahdeen abu camir alfasiq akhzaak allah baa layidhi alla ha ku hoojiya adna meeshaad socotaa baa layidhi cidi waa usoo bixi weyday oo cid baa raaci weyday ninkaarqabahan isagu rabshadiisu may hadhin waa masjidu diraarna ninka ka mas-uulka ah yani markii dambe meeshan dagaaladani dhaceene la kala tegayna wuu baxsaday romanska ayuu tegey romansku kasoo taaliibka kasoo sameeyey qolada munaafiqiinta ee reer madiina waa ninkii kusoo xidhmay waa kii yidhi meel aan kasoo duulimaa tagnaynoo sameeya masaajid bay yidhahdeen aan ku magacawno masjidu diraarka qur-aanka ilahay kaga waramayo waa kooxdii samaysatay calaa kulli xaal abu camir alfasiq wuxuu isku dayey inuu goosto muslimiintii gaar ahaan nimankii reer owse uu la tolahaa meesha ka soo baxa buu yidhi cidina waa u dhegtaagi weyday dagaal aada u adag baa maalintan markaas bilaabmay nimanka mushrikiinta waa lasoo tirtirsiiyey ta kale raggan meesha maraya waa raggii aabbayaashood laalaayay waa cikrama iyo khaalid iyo yani ragga kan aabbayaashood iyo walaaladood iyo adeeradood iyo odayadii qorayshad oo dhan baa tegey sidaa daraaddeed safwaan ibnu moye iyo dhammaantood meeshay marayaan quraysh way ka go-antay markan inay dhintaan muslimiintana way ka go-antay ixda alxusnayeyn in midun la helo in la janno galo ama in la guulaysto waa ka go-antay labada ciidan markaasi dagaal aada u adag baa dhacay baa la yidhaha dagaalka waxaa la tilmaamaa xad yani calankii bay yidhahdaan mushrikiinta ilaa lix nin ay u kala dambeeyeen oo mid kasta oo taagan gambasha laga dhigo oo ku kala taago oo iyana dhaqaaqi waayeen iyadoo la laynayo calanku iyuu dhulka gaadhin la yidhi muddo markuu dagaalku socday oo aada u kululaaday oo meeshu dagaaladu ay aada u adag yihiin waxaa la yidhahdaa maalinta nebiguna calayhi salaatu wasalaam siduu saxaabada u boorinayay intuu seef soo saaray buu yidhi man ya'kud haadi waryaa tan xaqeeda ku qaadanaya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam seeftan yaan u dhiibaa buu yidhi waxaa la yidhi nin waliba wuxuu damcay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam seeftaa uu tilmaamaya maanta ka qaato oo ku dagaal galo ana ana ana baa la yidhahdaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ya'kud bixaqih seeftan qaadasho qura maaha yaa xaqeeda ku qaadanaya xaqeeda ayaa ku qaadanaya markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaqeeda ayaa ku qaadanaya la yidhi faaxjama alqawm ayaa dadkii markaa dib isu soo tagay seeftan ayaa qaadanaya markay ayd nin waliba keen buu yidhi markuu yidhi kumaa xaqeeda marinaya ayaa dee waa su-aal weyn xaqan uu nebigu ka doonaya calayhi salaatu wasalaam in seefta la mariyo saxaabi abudujaana la yidhaha ansaarta ka mid ah oo raggii dagaalada aadka ugu caanka ahaya taarikhda carbeed rag baa jira goobaha dagaaleed ku caanbaxay rag baa jira taarikhda carbeed marka laga warramaya yidhahdaa ninkaasi ku nin buu udhigmi jiray goob dagaal markuu isa soo taago yani raga aan daalina jirin waabanna jirin cidina riixi kari jirin baa jiray oo laga gaban jiray abudujana ragaas buu ku jiray taariikhda carbeed caanka ku ah abudujana saxaabiga la yidhaha ansaartu ka mid yihi marka ayaa yidhi ana aakidun bixaqiha ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo tan maanta ana xaqeeda ku qaadanaya wuu qaatay sida xadiidka saxiixu muslim ku yaalla uu tilmaamayo fafalaqa bihi haama almushrikiin buu leeyahy xadiidku wuu qaatay dabeetana madaxyadii mushrikiintu ku kala dhambalay baa la yidhahda waxay culamaai taarikh wariyaan goobta dagaaleed markuu yimaado sheekha kan abudujaano la yidhahda wuxuu calaal ahaan jiray bay yidhahdaan casaaba xamraa weer cas waxaa la yidhahdaa abudujane maalintuu weerka cas qaato waxaa la odhan jiray waa maalin uu ku talagalay geeri noqosha inaanay jirin baa muuqata weliba bay yidhahdaan goobta dagaal mashiyatu tabaktur buu isticmaali jiray yani goobaha dagaal sa ay culamaa taarikh wariyaan markuu yimaado tabaktur yani faanfaan buu samayn jiray dee nusuustana culamadu waxay yidhahdaan waa meelaha qure faan ku banaan yahay fi shariica faan ma banaana laakiin goobta bay idhaahdaan gaalada la jabinayo ee caynkaasi ee laysku hayo meelahaas bay idhahdaan faanka iyo tabakturka waa ka banaanyay bay idhahdaan abudujana waxaa la idhahdaa wuxuu ka mid ahaa maalinta tan dagaalkaasi dhacay raggii sida hayru caadigaa u dagaalamay ilaa xad kacb ibnu malik iyo laga sheego wuxuu lahaa nin baan arkay mushrikiinta ka mid oo dadka dhigdhigaya dhulka markaasaan waxaan arkay buu yidhi xagga muslimiintana nin kale oo gaalada dhigdhigaya markaasaan idhi buu yidhi ilaahu labadaa isku baag labadii oo isku soo socdaan arkay buu yidhi markaan isu qiyaasaan haddana waxaan arkay buu yidhi ka muslimiinta hubkiisa uu yar yahay laga hub iyo malaa muuqaal fiican yahay baan arkay buu yidhi ilaahay baa labadii isku beegay buu yidhi umabuu kaadina markiiba waxaan arkay buu yidhi mushrikii oo dhulka la dhigay dabeetana intuu iska rogay bahalka ayuu yidhi kacaba waa abudujana buu igu yidhi buu yidhi ninka sidaa wax leh waa culamaai taarikh wararkay wariyaan wallahu aclam bixaqiiqatiha calaa kulli xaal culamaai taarikh wax badan bay sheegaan oo goobtan dagaaleed ka dhacay ragga maantan xooga u muuqday waxaa ka mid ah xamza bin cabdilmualib oo la yidhaahdo labadii goobtii hore bederna waa raggii ugu adkaayee dagaalada ugu badan geystay maalinta tanna dagaal aad u badan baa ka muuqday baa la ydhahda waa la idhahdaa nin la ydhahdo subax ibn cabdilcuza ayaa mubaaraza yidhi hala isoo baxo dabeetana waxa u baxay baa la ydhahdaa xamza ibn cabdilmualib markiiba uu ka takhalusay wax badan ba iskumay raagin dagaalkan markuu muddo dagaalamayey waxaa ku jiray baa la dhahaa dhanka gaalada ninkii la odhan jiray waxshay waxshi adoon buu ahaa uu leeyahay jubayr ibnu mucim ninka la ydhaahdo jubayr ibnu mucimna adeerkii taima ibnu aday ayuu beder ku dilay xamza raggii beder gaaladu waday waxaa ka mid ahaa ninkan adeerkii ruma dabeetana ninkan baa wuxuu ku yidhi waxshi nin xabashiya buu ahaa oo hootada sida loo garo si fiican u yaqaana hootadiisa sida loo rido si wanaagsan u yaqaana waxshibu wuxuu ku yidhi maanta haddaad xamse soo disho waad adeerkay ugu aarto waad xor baatay sida xadiidkii bukhaari tilmaamayo waxshi wuxuu leeyahy anugu dagaalkaan imi anigoon dan kale ka lahayn inaan xoroobo mooyaane anuu gaalkan iyo muslimkan iyo waxa isdilay o dhami shaqadayda may ahayn laakiin waxaan u socday buu leeya inaan xornimo aan helo xornimadayduna waxay ku xidhnayd buu leeya ninkaa la yidhahda xamse inaan dilo dabeetana dagaalkaan imi markaasaan ninkii eegeegay buu yidhi waxaan arkay siduu wax leeyahay dabeetana waan u adkaysan kara waa ninkan nin la waajihi kara maahe meel baan iskaga gabaday buu yidhi dhagaxoostii ayaan galay buu yidhi maca hootadaydii yaraa anigoo iska sita ninkii oo dadkii laynaya oo gumaadaya ayuunbaa agtayda ka soo dhawaaday buu yidhi markaasaan arkay buu yidhi dabeetana hootadaydii intaan u lulay ayaan kala bogtay buu yidhi inaan meel halisa kala helo halkaa gumaarka korkiisa ayuu hootada kala helay xagga kalu ka tuuray xamzena waxaa dilay markaasi waxshay ninkaa la yidhahday addoonkaabaa ku xornimo qaatay umuu soo bixine wuxuu ku dilay gaadidaasi iyo hootada uu ku ganay ayuu xamzana meeshaasi ku shahiidnimo qaatay marxalada tan maasolbeelina way badan yihin weli marxalada tan dagaal aada u badan ayaa ka dhacay muslimiin badanina waa ku shahiidoobday ragga ku shahiidoobay dagaalkan mintiday ee dhaqaaqi waaye waxaa ka mid a isaguna saxaabigii la odhan jiray muscab ibni cumayr daaciyat lislaam reer madiine ninkii diinta xooga u baray intaanu nebigu iman calayhi salaatu wasalaam ee muscab ibni cumayr la odhan jiray ahna ragga ilaahay dartii u geeriyooday ayaa isna ka mid ah khabaab ibn lartba wuxuu lahaa khabaab ayaa wuxuu lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu la soo hijroonay nabiga calayhi salaatu wasalaam baanu la soo hijroonnay annagoo ilaahay wejigiisa doonayna dabeetana fawajaba ajrunaa cala allah ilaahay baa subxaana watacaala ajarkayga aanu ku yeelanay buu yidhi laakin fa mina man madaa waxaa naga mida buu lahaa qaar tegey oo lam ya'kul min ajrihi shaya oo wixii uu ajar ilaahay dartii uu shaqaysanay aan dunida waxba kaga cunin ee ilaahay aakhiro ugu dibdhigay khabaab wuxuu lahaa wa kaana minhu muscab ibnu cumayr raggaa wixii ay ilaahay dartii u shaqaysteen aan adduunka waxba ku helin aakhiro ilaahay ugu dibdhigay waxaa ka mid ahaa buu lahaa muscab ibnu cumayr waayo muscab ibnu cumayr maalintaa beder markuu shahiidoobay ee la rabay in la aaso ayaa waxa la waayey maro lagu kanfaba maro yar buu sitoo hayda oo haddii xagga hoose laga saarana qaarka sare qaawisma haddii xagga sare laga saarana qaarka dambe ayaa qaawisma wuxuu leeyahy ninka kan islaamka sidaa ugu soo dadaalayay hanti wuxuu ka watay buu leeyahay maradaasi uu awoodi kari noqon kari weyday xataa wax lagu wada kanfo noqon kari weyday nabiguna calayhi salaatu wasalaam maalintaasi sida xadiiskii bukhaari tilmaamayo wuxuu yidhi waxaa madaxa marada u saaroo cagaha iyo intaa dambe idkhir ka saara buu lahaa idkhirku waa geed yar oo iska udgoon oo cad oo markuu engaga cadaada marka kaas inta dambe usaara buu ku tilmaamay muscab ibnu cumays wuxuu ka mid ahaa goobtan raggii xoogga u dagaalamay ee raayada muslimiintana siday dabeetana wuu shahiidoobay dabeetana raayadii waxaa qaaday markii isagaa la dilay caliy bn abi aalib ayaa liwaagii muslimiinta ama calankii muslimiinta markaa calan qaaday baa la dhaha saa mursalka saciid ibn musayib uu sheegayo waxaanu ka mid dagaalkani markaa wuxuu u socday qaybta hore oo dhan guul ay guulaysanayaan muslimiintu waana ka ilaahay qur-aanku tilmaamaya walaqad sadaqakum allahu wacda id taxusuunahum biidnih ilaahay subxaana wa tacaala yaboohiisii waa idiin dhabeeyey baa la leeyahay markaa gumaadayseen baa la leeyahy subxana wa tacaala ilaahay idankii markaa ku gumaadayseen muslimiintu si fiican bay marxaladan hore gaalada u laayeen dabeetana waaba la kiciye waxay noqotay in gaaladii safkoodii hore la kiciyo oo taladu ay ka qaldanto oo calankii uu dhaco oo mashaakil oo dham ay ku timaado nimankii uu nebigu xagga dambe saaray calayhi salaatu wasalaam ee saxaabadii uu hogaaminayay cabdillaahi bnu jubayr saxaabiga la yidhaahda ayaa waxay arkeen gaaladii oo yaacday iyo waxay siteen oo ay tuurayaan oo ka yaaceen dabeetana intay isu dhawaaqdeen bay dhaheen alhaniima alhaniima dahara asxaabukum fama tantadiruun waar haniimada haniimada aan gaadhna bay idhahdeen guulayste saxaabadeena iyo maxaa sugaysaan yani raggii la jabiyo guulaysanaya maxaa sugaysaan aan haniimada wax ka boobno cabdillaahi bnu jubayr ayaa wuxuu ku yidhi anasiitu maa qaala lakum rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam war miyaa ilowdeen wixii ilaahay rasuulkiisu idinku yidhi waa soo xadiidka bukhaari sheegayo miyaa ilowdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisii buu ku yidhi qaaluu wallahi lanaatiyana annaasa falanusiibanna min alghaniima umay dheg raaricine waxay dhaha wallahi dadka u tagne oo xoolaha qaybtayada qaadane bay dhahdeen inaga tag way dhegaysan waayeen waxaa la yidhahdaa cabdillaahi koox yar baa ku hadhay toddoba meelahaasay sheegaan culamaa taariikh koox yar baa ku hadhay intii badnaydna waxay tidhahdeen haniimada wax ka gurta oo way soo yaaceen riwaayo mursalo sida uu leeyahay ayaa waxay sheegaysaa markii ay nimankaa rumaadii meesha ka soo baxeen ayuu khaalid bin waliid oo ciidankiisii u janis lahaa ayaa arkay in meeshii janis uu jiro fursad inuu helay dabeetana fardooleydiisii buu dhan ula baxay baa la idhaahdaa xaggii dambe ayuu ka soo wareegay cabdillaahi bnu jubayr iyo koox yaroo aan badnayn oo lix meelaha toddoba kala ah ayuu meesha ugu yimi intii uu soo laayay iyagu waa dagaalameen ilaa intay ka shahiidoobayeen laakiin kooxda wuu wuu laayay dabeetana wuu soo dhaafay markuu soo dhaafayna dagaal ayuu muslimiintiiyo xagga usii eryayse wax ayuu xagga dambe kaga soo bilaabay gaaladii horena waxay aragtay in muslimiintii xagga dambe dagaal kaga soo jiro mid baa calankii dhulka ka qaado kor ugu taagay dabeetana waa isu soo noqdeen oo waa isu soo habar wacdeen muslimiintii dagaal labaad baa lagu soo rogaal celiyey oo labada dhanba lagaga bilaabay xagga dambena lagaga yimi xagga horena lagaga yimi istraatiijiyadii dagaalka ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhigay na way baaba'day waxaa soo baxay markaa khad cusub oo ah in qiyaadadii ciidanku ay lunto qaabkii loo tawjiihiye loo dhigee loo dagaalgeliye way ka baxeen dhan walbana waa laga soo galay muslimiintiina dhan walba waa lagaga yimi idan muslimiintii waxay marka kan dagaalameen biduuni takhtiid ninba un intii ka horreysay unbuu seefta ku dayay taasi waxay noqotay marka xataa iyagii inay iskala garan waayaan oo muslimiintu xataa dhexdooda ay wax iska dileen markay waxba kala garan waayeen dadka la laaya waxaa ka mid ahaa ee muslimiinta ahaa ninkii la odhan jiray alyamaan xudayfa bnu lyamaan aabihi labadii nin aynu hi ghazwatu beder gaaladay waxay kula soo heshiiyeen madiinuun baan ku soconnaa ee uu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa u ballan qaadeen inaydan dagaalka la soo gelin iska jooga ilahay baan u tala saaranayaa ninkii dhallinyaradaha mooyaane waa odaygii xudayfa wuxuu arkay aabihii oo seefta lagu boobayaba oo aan la garanaynin waayo waa nin magaaladana qariib ku ahaa oo aan dadkii u dhashayna ka mid ahayne muhaajiriinta ka tirsana dabeetana saxaabadu u qayliyey waa aabe war waa aabe war waa aabe intaan dhawaaqiisiba cidi u dhegtaagin ayaa horta odaygii laga takhallusay isaga waa la dilay yakfir illaahu lakum wahuwa arxamu raaximiin weedhaasu ku dhawaaqayay baa la ydhahda isaguna ilaahay ha idiin naxariisto isagaa naxariis badane saas buu xudayfa lahaa markuu arkay aabihii ay madaxa ka jareen muslimiintii iskala garan weyday ayaa odaygaan dishay muslimiintii dagaalyahanimadoodii tirada badnayd iyo dagaalka xaraaradii ay u qabeen waxba kamay tarin markii nidaam la waayey yani umamku geesinimada dadka o qura laguma dagaal galo ee waa inuu jiraa takhtiid iyo nidaam ummadda ay u dagaalgalaysaiyo kala dambayn iyo qaab loo dagaalamayo dii nin waliba maalintuu muraaqooda u seefta la boodo yidhaahdo waa jihaade hala wado wuxuun bay u ekaan doontaa nin ba in meeshiisa uu ku ama shahiid ha noqdaan wax kale ha noqdeen nin ba inay meeshiisa nafta kaga bixi doontaa idan asalku wuxuu ahaa inay dadka muslimiinta khita muxkama ay ku dagaalgalaan khitadii markii la waayey waxa dhacday in muslimiintii ay iskala garan waayaan gaaladiina inay dhan kasta kaga timid in markaasi miidaanka la waday inuu xataa lumay xidhiidhkii iyaga iyo nebiga ka dhexeeyey calayhi salaatu wasalaam in xataa la kala googoostay oo maadaama ciidankii dhan walba laga soo hareereeyo oo la isdhex galay in gobol yaroo walba in yarba dhan loola foqay oo in walba ciidan ka tiro badani markaasi ay dhan ku weegaarantay weedh baaba haddana yeedhay odhanaysa nebigiina waa la dilay calayhi salaatu wasalaam xataa nebigiina la dil ayaa soo baxo mushrikiintii isgaarsiisa markii ay kelimadaasina soo baxday ciidankiina qiyaadadii luntee la waayey ciddii amarsiin lahayd qaabkii loo dagaalgelayay sufuuftiina ay luntay gaaladiina lagu dhex googo-ayo iniba dhan gashay ayaa waxaa ku dhacay ciidankii haziima nooc min ah walidalik baa saxaabadii bar way yaaceenba meelun bay jeexdeenunoo lafahooday la baxeen dabeetana ciidankii yaacay ba buurihii bay dib u koreen oo ay dib ugu noqdeen buurtii bay dib isaga korkoreen iyo meelihii shacaabiga iyo meesha buura yaroo tiro badan bay le buurihii baa la iska korkoray qaarkood meel bay ka qaarkood jeexeen oo magaaladii madiinay dib isagaga noqdeen ilaa iyo magaaladii qaarkood dagaalkii bay halkii kasii wadiina umay kaadinin yani ciidanku mar hadduu ka lumo talada iyo maamulka iyo wuxuu waa wax ku dhaca idan waxay noqotay koox waliba uu sidii la noqotay ama ula muuqatay un inay samayso koox iska badbaado oo yaacday oo madiine orad ku gashay qolo markay maqleen nebigii dhimatay dhimayba intay dagaalkii dhan uga baxeen buurta iska fulay una buurahooda iska fadhfadhiistay oo dagaalkii un xaggaa uga baxay iyo rag iyagu geerida door biday oo yidhi haddii nebigiiba dhintay isaga dabadii noloshu maxay taraysaa dabeetana waxay yidhahdeen anana ilaa iyo intaanu ka dhimanayno waa wadaynaa dagaalkii joojin mayno ragga sidan lahaa waxaa ka mid ah anis ibnu nadar oo ahaa raggii maalinta tan dagaalka aadka u xooggala muujiyey waxaanu ka mid yahay raggii aan beder ka dagaalgelin ee dagaalkii beder u dhaafay laakiin u ciil qabee lahaa ilaahay mar uun dagaal dambe oo gaaleed oo laysugu imanayo allah ay tusiyo wuxuu odhan jiray baa la yidhaahdaa wallahi lain أrاnي اllه مشhhda mعa رasuل اللahi sى الlaه عaليه وaسلم layuriyana اllah kayfa asنع ilaahay baan ku dhaartay haddii ilaahay goob kale aniga iyo nebiga na soo wada xaadiriyo ilaahay wuu tusi doonaa waxaan sameeya buu lahaa nebigu alayh الsalaaةu وaسaلaam waxaa la yidhaha isagoo dagaalamayo dagaalka waduu soo maray koox muslimiintii ka mid oo iska fadhfadhida oo meel iska fadhiisatay markay maqleen nebigiiba la dil markaasu wuxuu ku yidhi waryaadhe wahan la riixa aljanna ajidu duna uxud war maxaa meesha ka fadhidaan buu leeyahy kacoo dagaal gala war jannadiiba uxud sokadeeday ka uraysaa buu leeyahy carabtii jannadu waxay iga uraysaa uxud sokadeeda dabeetana wuu socdaa la dhaha wuu dagaalamay ilaa iyo laga dilayay waxaa la yidhaha waxa ku dhacay dhowr iyo siddeetan nabar oo waran iyo seef iyo gamuun ba isugu jira dhowr iyo sideetan ba ku dhacay baa la dhahaa xad buu gaadhay markii dambe intuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam soo eega cidiba garan weyday midabkiisi iyo wixiisi walaashii arabic bintu nadar baa farihiisa garatay baa la yidhi farihiisaas ayaa meel muuqan karta unoo la odhan karo qof ma u eegiyey laga helay inta kale nabar baa ku yaalay baa la yidhahdaa isaga iyo kuwii la noocan waa kuway kusoo degtay baa la ydhaha qur-aanka ilaahay leeyahy min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayh فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وولا قلت المامي سبحانه وتعالى على الآيات ضطان علماء بل وحي كسو دكتبين هذان مصعب بن عميره لكن إسلام كم بدون وعلى الآيات مركي دقالكو دماضي مثلا نبو عليه الصلاة والسلام زيد بن الصابت ودري مركسوح لي واحد يسوع يكتا أنس بن نظر ميت كي يقصر نحبات هداد قادنا سلام قارسي وكويري ميت كان كدحدي يبويري مركز أنو يميت isagoo aramaq alakhiir neeftii u dambaysay isagoo sii fiiq fiiqlamaysa soo dultaagay buu yidhi markaas anuu sheegay inuu nebigu soo salaamayo calayhi salaatu wasalaam salaantii buu radiyey dabeetana wuxuu ku yidhi ajidunii ajid riixa aljanna kayfa tajid bay ku yidhahdeen maxaad dareemaysaa waxaan dareemayaa buu yihi urtii jannadaa ii uraysa ee tolkay waxaad ku tidhaahdaa buu yihi ansaar haddaad dib uga tagto waa ninka naftu kasii baxaysaa dardaarmaya muxuu ku dardaarmaya ansaar ku noqo waxaad tidhaahdaa buu yidhi laa cudra lakum cinda allah ilaahay agtiisa cudurdaar ma lihidin buu yidhi haddii nebi maxamed kacane ay soo gaadho iyadoo dhil dhaqaaqda aa leedihiin dabeetana nafta ka baxday buu leeyay yani iyadoo nolol idinku jirto ansaaray ayaa nebi maxamed la soo gaadhay cudurdaar aakhira ku heli maysa sidaa iga gaadhsii buu ku yidhi ansaarna markaasay naftu ka baxdo dardaarankiisii ugu dambeeyeyna kaas buu ahaa ilaahay subxaana watacaala baa qur-aanka ka warramaya saxaabadu siday u kala luntay qaar buu ka warramayaa inay yaaceen laakiin wuxuu kaloo qur-aanku ka warramaya in qadiyadda ahle ka cafiyey subxaana wa tacaala ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaan inama istazallahum ashayطaanu bibacdi ma kasabuu walaqad cafa allahu canhum in allaha gafuurun raxiim ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kuwii jeestee dhabar jeediye yaacay maalintii la kulmay kuwa shayaan baa simbirixiyey baa ilahay yidhi subxaana watacaala waxay kasbadeen wax ka mid a ayaa shayaan ku simbirixirixiyey laakiin waxaad u sheegtaa baa ilahay leeyay walaqad cafa allahu canhu ilahay waa cafiyey in allaha gafuurun raxiim ilahay waa kii dambi dhaaf badan waxaana muuqata yani kuwa kani malaha inay iska tarakhuseen oo is yidhaahdeen dee mar haddii nebigiiba geeriyooday in la iska tagaaba malaha de inay banaanta oo kale ciddii ugu horeysay ee nebiga garata calayhi salaatu wasalaam ee saxaabada ka midi wuxuu ahaa baa la ydhahaa kacab ibnu malik kacab ibnu malik baa de iyadoo loo haystay nebigii dhintay unbu kusoo baxay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhowr saxaabe agtiisa ka dagaalamaysa oo in yaroo ciidana soo urursaday ayaa kusoo baxay markaasuu qayliyey isagoo le ilaahay rasuulkiisii waa kane waa kane isagoo muslimiinta loo raba inuu dib u soo dagaalgeliyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay war aamu aamu buu ku yidhi isagoo rabay inuu ciidanka dib u uruuriyo oo uu dib u dagaalgelin karo koox yar oo ciidanka ka midi way dhabar adaygtay waanay dagaalka u adkaysteen kooxana waa yaaceen kooxdaa yare uu nebigu la joogay in badan bay dagaalamaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada u yeedhayay waa ka qur-aanka ilaahay ku tilmaamaya id tusciduuna walaa talwuuna cala axad warasuulu yadcuukum fii uhraakum id tusciduuna walaa talwuuna cala axad markaad jeesata inaydan qofna u dhegtaagaynin warasuulu yadcuukum fii ukhraakum nebiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiintu markaasi bartu joogay xoog bay usoo abaareen ilaa iyo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo toddoba ansaara iyo laba quraysha iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam tobankaasi ay goodoomin ku sameeyeen oo kale ku soo dhawaadeen markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa man yarudhum cana wahuwa rafiiqi fi ljanna raggii la socday yaraa buu lahaa war yaa inaga celinaya nimanka yaa inaga reebaya oo aakhiro saaxiibkayga jannada noqda ansaartii toddobadii nin ee ansaartahaba kolba mid u baxayay ilaa toddobadiiba mid mid loo dilay mar kasta mid baa baxa waa la dilaa ka kalaa baxa waa la dilaa toddobadii ansaarba meeshii bay ku shahiidoobeen insha allahu tacaala maalintaasi ragga xoogga u dagaalamay waxaa isna ka mid ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la socday talxa ibnu cubaydillah saxaabigii la odhan jiray oo dagaal runtii aada u baahan maalintan dagaalamay ilaa iyo markii dambe ay gacni ingegtay oo inta gamuun lala helay labada gacmood markaa mid ka midi ay engegtayba ragga maalinta nebiga calayhi salaatu wasalaam xoog u difaacaya waxaa ka mid ahaa sacd ibn abi waqaas oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa taagnaa sacd wuxuu ka mid ahaa ragga carab ugu caansan qaansad iyo leebka ama gamuunka bahalkan la gano nebigu calayhi salaatu wasalaam sacd buu u dhiidhiibayey leebabka markaasuu wuxuu lahaa irmi fidaaka abi wa ummi xadiidka bukhaari suu sheegayey tuur buu lahaa aabbaha iyo hooyaday ba adaa kugu furtaa buu nebigu kulahaa calayhi salaatu wasalaam sacd ibn abi waqaas ragga maalinta tan xoogga u dagaalamay waxaa ka mid ah abu talxa alansaariy oo isaguna nin kale oo gamuunka xoog u yaqaana ah oo waa kii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu xataa isaga dhigay inuu gaashaan u noqdo oo ishortaaga isku beegayay isagoo haddana gamuunka ridaya waana ku ku lahaa laa tushrik yusibka sahmun min sihaami alqowm nebiguna calayhi salaatu wasalaam ciidanka iyo bal dagaalkii siduu socda iyo sida wax noqdeen buu eegayay markaasuu wuxuu lahaa ilahay rasuulkiisiiyo gabo yani haddaad kor isu taataagto dad gaalado dhami da adigaa u taarkato keligaa bay kusoo wada tooganayaan marka haddaad muuqata buu lahaa adiga gamuunku dhuuntu kaaga dhacayaaye ilaahay rasuulkiisiiyo uu dhabarkayga ku gaba buu lahaa naxri duuna naxrak buu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyo dhuuntaydaan maanta taada ku furanayahay adiga iyuu kugu dhicina ka gaba buu lahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam isagu u dhiibaya gamuunada waxaa la yidhahdaa hadduu soo maro cid kale unama saxaabi kaloo waxoogaa gamuuna jucbadiisa ku sita yani baasho yare lagu rito qandigan yare lagu rido gamuunada cid sidata hadday soo marto wuxuu odhan jiray insirhaa liabi alxa waar usoo shub usoo shub abi alxa yani ninkan baa raami fiicane usoo shub buu nebigu kulaha calayhi salaatu wasalaam waana ka xadiidka yani xadiidka aan sheegayo o dhami waa bukhaari iyo muslim bay ku yaaliin xadiidka imaamu axmed uu warinaya isnaadu rijaal istaqaadkiina waa ka nebigula calayhi salaatu wasalaam markuu ka yaabay siduu wax u ganayey iyo siduu wax u tooganayay abu alxa ayuu nebigu wuxuu ihi lasawtu abi alxa fi ljeishi ashaddu cala lmushrikiina min fia yeedhmada ama dhawaqa abu alxo keliya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa nimanka gaaleed maanta kaga xoog badan buu nebigu yidhi fia koox dagaalanta codka ninkan oo quraa ka xoog badan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid ahaa ragga xoogga u dagaalamay iyagoo sidaa saxaabadu rabay inaan nebiga marnaba la soo gaadhin calayhi salaatu wasalaam oo aynu arkayno ansaar toddoba nin oo ansaaro mid waliba maruu isku dayay inuu difaaco toddobadaba madax laga jaray ama toddobadaba la dilay aynu arkayno raggan muhaajiriintii say ugu dagaalamayeen ama ansaar iyo muhaajiriin ba isku dar sidii nebiga loo difaacay calayhi salaatu wasalaam haddana maadaama ciidankii uu kala lumay saynu sheegnay oo qiyaada alcaama sida ay ku talisay la khilaafay oo uu googoosamo goosanba meel u baxay oo inidho goosamada qaarkood way iska fadhiisteenba markay maqleen nebigii baa la dilay goosamada qaarkoodna waa yaaceenba madiinay orodkii ku galeen aynudhi may suurtoobin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga baxo dagaalka kan nabar la-aan sidaa daraaddeed nimanka gaaleedna go-aankoodu wuxuu ahaa in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga takhalluso sidaa awgeed bay nabaraday ku dhufteen maalinta tan nabiga calayhi salaatu wasalaam nabaro badan baa soo gaadhay nabaradii ku dhacaya mid ka midi dhooshiisan bidix rubaaciyada ama dhoosha tani way jabtay wejiga nabar baa kaga dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam miqfarkii baashii koofiyadii dagaalka u sitay hoos bay ugu soo duntay meelahan waxbaa ka muday baa lagu tilmaamaa ilaa iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam dhiiggu intuu da-o uu dhiigga iska bi'iyo o dabeetana uu nebigu yidhi kayfa yuflix qawmun khadabuu wajha nabiyihim wahuwa yadcuuhum ila lislaam isagoo istiqraabsaday buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war siday u liibaanayaan duul nebigii alla usoo diray wejigiisii dhiig ugu yani xineeyey dhiig ka shubay isagoo waxba galaabsanoo le war ilaahay rasuulkiisa raaca ama islaamka raaca ilahay baa qur-aan soo dejiyay masaladaasi kaga jawaabay oo leh laysa laka min alamri shay aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum aalimuun baa ilah yidhi ilahay isagoo qadiyadaa tilmaamaya wuxuu leeyahay arrinka nebi maxamed oo adiga gacantaada waxba kuuguma jiraan ilahay ciddu wax ka aqbalaya ciddaan wax ka aqbalan iyo kuwan rumaynaya kuwaan rumaynaynin taasi waa arrinta alle subxaana wa tacaala shaqa adigu kuma lihid baa ilahay yidhi ilahay waa ka toobalaqbali karaa hadday soo islaamaan waana cadaabi karaa iyagoo dhaalimiina nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu istibcaadsanayay yani duulka waxaan dhigaya in ilaahay u tooba dambe waafajin doono ambiyada duulka sidan wax u dhibaya laakiin markuu arkay in ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayo albaabkiisa toobadeed inuu furan yahay ayuu haddana mar dambe wuxuu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim suu tilmaamayey rabbi ikfir lii qawmii fainahum laa yaclamuun ilaahu dembige tolkay dembigooda iska dhaaf waxba garan maayaane laakiin kadibna waa kii qur-aanka la soo degay xagga dambe aynu ku arki doonno oo ilaahay uu ku tilmaamaya inaan gaal dambi dhaaf ilahay loo weydiin karin dadyawga maalintan xoogga isugu daya inay nabiga difaaceen calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a saxaabigii aynu lahayn abudujana ayaa la yidhaahdaa ee seeftii uu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam sitay ilaa iyabaa la yidhahdaa dhabarkiisa uu nebiga isku gudbayay isagu oo maalinta tan dhabarkiisa in badani ay ku dhacday baa la yidhaahdaa oo warma ama leebab ama wixii la gelayaya waa siday asxaabu siyarku soo wariyaan marasiil axaadiis mursala waxaa la tilmaamaa nimanka maalintan xoog nebiga isugu dayay inay difaacaan ka mid ah qataada bnu nucmaan oo xataa waxay sheegaan in labada indhood mid laga soo riday dagaalka yani labada indhood mid kamid kaga dhaceen ay kasoo dhacday oo dabeetna uu nebiga u yimi isagoo ili ka laalaado waa xadiis mursala isaguna yani mursalkuna asliyan waxaynu naqana inuu xadiista daciifka ka mid yahay labadiisa indhood bay yidhahdaan mid baa kasoo dhacday dabeetna nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantu ugu qabtay baa la yidhi dib buu ugu celiyey labadii indhood tii fiicnayd baabay tii noqotay baa la yidhahda nebigu dib ugu celiyay calayhi salaatu wasalaam maalinta tan raggii dagaalamaya waxaa ka mid ah nin baa nebiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ara'ayta in qutiltu fa ayna ana meeshan haddaan ku dhinto ilaahay rasuulkiisiiyo xaggaan tegaya nebigu wuxuu ku yidhi filjanna halkan haddaad ku shahiidowdo jannaad gelaysa waxaa la yidhahdaa isna midhar timirow haystuu tuuray waa qiso labaad bay tilmaamaan culimmadu oo rajul mubhama kani weeyaan laakiin cumayr ibnu lxamaam isagu dee rajul la yaqaan buu ahaa dagaalkan ragga waxa weyn ka geysta la tilmaamo waxaa ka mid ah mursalka saciid ibn lmusayib oo maraasiishiisu ay kolley xoog badan tahayne cabdillahi ibnu jaxash saxaabigii la odhan jiray cabdillahi ibnu jaxash waa ninkaynu kusoo marnay sariyadii kooxdii uu nebigu diray inay warka soo helaan ee dabeetana asharulxurumka dagaalantay ciidankaa ninkii wata weeyaan ninna soo dilay labana soo qabsaday qur-aanku ka soo degay qadiyadii dacayadda markay ka fureen cabdillahi ibnu jaxash nebigana ilmaabtay ahaayeen cabdillahi ibnu jaxash baa wuxuu leeyahay ilaahay waxaan ugu ballan galay buu leeyay ini uqsub waxaan alla ugu dhaaranaya bari intaan cadowga la kulmo cadowga markaan la kuloonno inaan diriro oo aan dagaalka joojinin ilaa iyo layga dilo oo ay calooshayda dilaaciyaan oo weliba ay tamhiil igu sameeyaan tamhiilka waxa qofka marka la dila laakiin maydkiisa la googooyo oo weliba maydkayga ay googooyaan oo aan bari marka ilaahay yidhahdo waxaani waa maxay fiima fima hada marka alla igu yidhahda faaqulu fiika aan ku idhaahdo ilah adun baa waxaasoo dhan bay igu kaa dhaceen adaan dartaa u dagaalamayay waxaa la yidhahdaa maalinta tan wuxuu ka mid ahaa raggii intay dagaalka galeen aan mar qura soo jeesanin intuu sheegayay balawar ku dhacday baa la yidhahaa yani waa la dilay dabeetana way qaleeno way golgowraceen dadka tamsiilka lagu sameeyey uu ka mid ahaa insha allahu aakhirana kuwa yidhaahda fiika allowba waxaan ii gaadhay buu ka mid noqon doonaa maalinta tan ragga dagaalamaya waxaa ka mid a yani dadka muslimiinta dagaalka siday ugu heeganka ahaayeen ama u jeclaayeen mursal ikrama oo lasoo aroorinayo waxaa lagu tilmaamo waa mursallo dhowraroo laba oo runtiisa xoojin kara abi camr ibn ljamuux abi camr ibn ljamuux waa nin laangara ahaa ayaa nabiga alayhi salaatu wasalaam markii dagaalka lasoo qabanay yani xamaasada muslimiinta uhaysay inay shahaado qaataan afar wiil buu dhalay afartuba way soo dagaal galeen isagu waa acraj waa nin laangara ah maadaama uu laangara yahayna wuxuu ka mid yahay kuwa aan macduurkee dee aan jihaad ku waajib ahayn haddana wuxu uhi waan dagaal tegaya wiilashiisiibaa waxay idhahdeen aabo annagaa kaaga filan afartayadii aad dhashayba waa annagoona annagaa dagaalka gelayne adigu iska joog ilaahayna marka horeba cudurdaarku adiga ku siiyey oo laysa cala alcaraji xaraju waa ka alla yidhi adiga awalba cudurdaarna alle waa ku siiyey subxaana watacaala ee iska joog wuxuu yidhi ma rabo nebigu uu yimi wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dagaalkan haddaan galo maanta ku dhinto lugtan yare laangarada jannada ma dhex dhigayaa buu ku yidhi ataw bicarjati haadihi aljanna adinkan laangara ah jannada ma la tegayaa buu ku yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam qaala fawaladii bacataka bilxaqi laataana biha aljanna alyawma in sha allah ilaah xaqa kugu soo saaraa ku dhaartee maanta inaan taa ku qotamiyo janno ayay igaga go-antay buu yidhi wuxuu ka mid ahaa baa la ydhaha raggii xoogga u dagaalamay ee dabeetana ku shahiidoobay ragga goobtan ku shahiidoobay waxaa ka mid ah xandala ibnu abi caamir wasiilu lmalaaika ninka la ydhaahdo xandala waa saxaabi yaroo dhallinyaraa buu ahaa oo markaasi guursaday waxaa dhalay odaygii abi caamir alfaasiq kii quraysh soo waday ee lahaa anigaa tolkay raacyan markaan u gacan haadiyo kaas baa dhalay odaygu xagga gaaladu ka soo jeedaa inankuna wuxuu ka soo jeedaa xagga safka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa laba isdhalo midba safka soo jeedo wiil yaroo aroosa buu ahaa isagoo haweentiisii iskala laacdamay ayaa la yeedhay oo la yidhi jihaad baa loo baxaya maydhmaydhashiya waxa uu ka gaadhsiin waayey dabeetana wuxuu qaatay hubkiisa oo uu soo dagaal galay isagoo junub ah wuu ku shahiidoobay dagaalka kan dabeetana nebigu alayhi salaam